barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliy tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha meyna waa labayo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan silsiladdii dhalanteed oo toddobaadkan ka hadlaysa dhibaatada qoysaska ka soo gaadha marka ubadkoodu ay tahriibaan waxay tidhi doohanoo warmoogow dudii hooyadaadii bishaantii dhammaanay isbitaal bay dhex jirtaa ruunigaa laquutana saliingaan ku dhoofnaa kulbadda afarkeedee dawaqeeda taahiyo dhadhabkeed wuxuu yahay cabdi dhowristiisii doodimeer halkuu galay deriskaba u yara dha dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnay kalkaxaylka geeskaaga abaayo marnayuu ku geesmarine abaayo ijiyo hasiidaynin abaayo
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
hay-adda nabad sugidda ee dalka afghanistan ee magaceeda loo yaqaano n d s marka lasoo gaabiyo ayaa xaqiijisay in la dilay hogaamiyihii ururka daalibaan ash aktar mansuur kadib weerar xagga cirka ah oo laga geystay gudaha dalka bakistan gaar ahaan xuduudda u dhow dalka afghanistan war kooban oo hay-addani ay soo saartay maanta oo axad ah islamarkaana ay ku baahiyeen bogga ay ku leeyihiin twitterka iyo facebookka ayay ku sheegeen in hogaamiyaha daalibaan la dilay shalay saddexdii iyo shan iyo afartan galabnimo xilligii ay ku beegnayd xilli uu ku sugnaa deegaanka dalbandiin warar kale oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ee dalka afghanistan ayaa isagana waxaa lagu sheegay in xukuumadda dalkaasi ay wado tallaabooyinkii ugu dambeeyey ay ku kala shaandhaynayso macluumaadka la xidhiidha howlgalka
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa gaadhay dalka mayanmar booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmo ka hor ay dowladda maraykanku xayiraad dhinaca maaliyadda ah ka qaaday dalkaasi maraykanka ayaa hore xayiraad dhinaca dhaqaalaha saaray dalka mayanmar oo uu ka talin jiray militarigu laakiin waxaa weli xayiraad ay saaran tahay qaar ka mid a siyaasiyiinta mayanmar iyo shirkada halkaasi ku yaala kerry ayaa la kulmi doona ang sansuki oo ah hogaamiyaha xisbiga talada haya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee mayanmar nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta dhallinyaro badan ayaa tahriibta waxayna la kulmaan dhibaatooyin tiro badan hase ahaatee dhibaatadaas waxaa la wadaaga qoysaskooda haddaba maansooyin kala duwan oo ku jira silsiladii dhalanteed ee toddobaadkan ayaa muujinaysa dareenadaas ismaaciil xuseen farjar ayaa inala socodsiinaya
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka gaar ahaan silsiladii dhalanteed toddobaadkii hore waxaynu aad uga sheekaynay maansooyin laga tiriyey cabdi iyo weliba tahriibkii iyo dhibtiisii iyo waxyaabahaas haddaba toddobaadkanna fariimo kala duwan ayaa soo dhacay dhulka laga tahriibayo ayaa wuxuu fahmi waayey dhallinyaradan ka tahriibaysaa waxay uga cararayso isagoo u arka in dhallinyaradan ku dul barbaartay barwaaqo badan inay ka helaan nolol badan inay ka helaan markaas ayaa dhulka laftigiisa intuu su-aalo badan isweydiiyey ayuu la garnaqsanayaa dhallinyaradan tahriibaysa dhalin yahay dhambaalahoo dhulka hooyo soo qoray qalin dhiiga lagu dhigay dhuuxiisa laga dhuray dhabtiyaa la yaabtaan gar wuxuu u soo dhigay dhidibkeeda jiiftada dhumacdiyo laxaad kale wuxuu yiri dhawaaqi dhammaantiin dadkaygow dhiig bay igu daato dushaydaa ku dhimataan marna dheef la quutiyo dhirbay ku dhex beertaan nimantiiyo nimcada dayanay ku dhex beeraa marna dhoranaysaan oo dhaalaa ka dheragtaan marna wayga dhooftaan dhuuni qaatayaal iyo dhidar iyo waraaba ii dhiibaysaanoo waa iga dhaqaaqdaan dhuuxayga hoosena dhuugbaa ku nooloo dharqanaya dhiigi dhamac bay igu shidayaan dugsi malihi dhallin yahay dhibtaasaan qabaayoo cid i dhowrataan jirin dhanka kalena dhohane dhaxan iyo kulayl iyo dhalankaaga shay roga dhabtii ima dulyaalaan dhiggaa igu dhex nooloo igu dhaartabaa badan dhaqashada mid xoolaha dhan kastaba la joogoo dhididkiisa maaloo dhagi igu dhex seexdo dhargay oo ledaa badan dha'dii wuxuu ku soo xidhay markaa wada dhaqaaqdaan dhul shisheeye gaadhaan dhul shisheeye gaadhaan dhugashada xasuusta leh jaalow dhulkaagii marun waad dareentaa aad bay u mahadsan tahay saade maxamuud cabdi oo ku sugan dalka sacuudi arabiya oo maansadaasi sida farshaxanka leh inoogu soo gudbisay dhinaca kalena dadku marka ay tahriibaan laga yaaba qofka tahriibay dhib inay badani ku dhacdo ama inaanay dhibiba ku dhicin laakiin waxaa dhibtaa mid ka badan oo aan la ogeyn ay ku dhacda qoysaska ay ka tahriibaan oo mid dhaqaale iyo mid nololeedba laga yaabo labadaba inay aad u soo food saaraan haddaba cabdi marka uu tahriibay qoyskoodana dhib badan ayaa ku dhacday dhudi oo hooyada ahaydna cusbitaal ayaa la dhigay ayaa la sheegayaa marka walaalkii ayaa sawir wuxuu ka bixinayaa markii uu cabdi tahriibay qoyskoodu sida uu noqday iyo weliba markii uu guriga yimi waxyaabihii uu la kulmay marka maansadan waxaa dareenkaas ku cabiraya maslax salaad maxamuud oo ah hal abuur da'yar oo ku sugan magaalada muqdisho dhulkayga u dhawaaqoo dhakafaar ku noqo oo dunaha dhubtaa iyo miidaama dhagihiis dhibta ila wadaagsi kan dhacdiidu jiifiya kan dharaarta joogaba fariintaanu dhaafoo dhambaalkayga gaarsii saakaan ku dhaawrtee ka dhawaaji buunka dhulkaygow maxaan dhibay dhibantii naftayda dhux waraaba leeyahay dhamanada loo mariyo farxadaan ku dhaastiyo cirsi cisi dhowrsanahin murugaan la dhuubtoo dhudi hooyaday baa dhibta iiga sii daran cabdi dhaxal walaalow dhinacayga midigow maxaa baylahdaan dhigay mey axdigii dhaxdayn iyo ballantaan dhigaatina go-aan dhowristeedii sootaanka dhowridhi dhudi hooyadeen sharaf dhaxantiyo dabayshiyo siigada dhacaysiyo xanfar tiyo dhibaatada duunigaa la quutana waxay dhadhan jeclaataa dhinaceeda ku ogow jiibsiga ku dhowro dugsi dhaxanta aliyiyo dhabta gogasha ugayaan aniguna ma dheelimin axdidhaafna maanihi waxa aan u dhaato dhaxda aan u dhuuqsaday ubaday u dhaansaday dhegelkii dhulkeennii beri dhaqasho xoolaad lagu dhowran jiray hore dhulka beero ramashiya nimcadharagta ay tahay webiyada isdhinac yaal waraab looga dhigo tego macdanta dhooban ga yigin guri guri u dhowr la-ay cadawyuunan kaa dhuran dhalanteed karuyada maxaa baylahay ku dhacan mugdi dheelalaawgii caddadheel misaan jirin gulubada dhijaamiyo biligtoona dheehayn jilbis iyo dhurwaa iyo uubato ku dhuuqdiyo dhiti iyo qaroonbaas jaruquna dhutaan yahay abeesaduma dhaantee ilaa dhabbadu waa halaq danka kalese waa dhowr markaan dhoolki soo rogay gaadiid digaysani bitadeeni soo tubay farxad inaanu dhool kaco aan filaayay dhaantada daankii intaan furin dhawqabay hareeyo ligu yiri dhallaan yahow dhudi hooyadaa mii dhibta ay ku nooshahay ma ku dhowranaysaan markaa waan dhaxay macnaa waa yaranaxay marka xaafadda imaado hadalka la yihahdo waa naxay oo macnaa aniga waaba kusawa marka waxaan idhi waxaan idhi maxaa dhacay cabdi baanu dhaafee dhibka jira muxuu yahay qof dariska kamid oo cidii dariska meesha deganaay macnaha xaafadda degan agteeda baa ila hadlaa macnaha oo igu soo baxo markaa imaaday marka waxuu ugu yidhi waxay tiri doohanoo warmoogow dhudi hooyadaadii bishaan sii dhammaane isbitaal bay dhex jirtaa duunigaa la quutana saliingaan ku dhowrnaa hurdada afarkeedee dhawaqeeda taahiyo dhadhabkeed wuxuu yahay cabdi dhowristiisii doodimeer halkuu galay deriska deriska baa u yeela dhah macnaha deriska baa la joogo hooye wax la joogo mala cabdi mar hore ka tegi cabdina dhuumay goor hore saxaraha dhankiisiyo baddaa dhula dhulaysuu doon dheelinaysaa qayladhaan ka soo diray hooyo ay ku dhalaan dhalay waxay dhawaqi goobtaa ama dheehi jirataa sooduu dhambaalada iyo weeda soo dhigay laash baan dhaxalaa dhawaqaa u darana nafti waxay bilowday dhooldhoolisaan jirin alaley dhamuustay dhabta ay ku haysaa cabdiyow ku dhalan dhali naxnin dhimasho dhaantaa liisaasi dhabarkee markii aan dhaqaaqoon dibdii hooyaday u tegay in maadhamanadayda iyo jilbahayga dhaafto dhiiqaan dhaxaalla dhaawacaanan filanba dhiiggii suqbaya hooyoon dheebsa daaye xitaa ma aan dhugan karo reerkan labo gees reerkan laba geesa dhowreen miyaysana xun dhaafaan hal rigaad ku dhaashaday hadday midigtu dheeliso bidix may dhutubisaa balaan dhowrna dhoobtada rabbi wuxuuna dhaxalsiin rabbi yow dhulkeenna nagu dhiiri dhaqashadii rabbi yow kan dhoohan dhoobkaa hilmaansii rabbi yow kan dhagar qaba dhibki naga dahaaro qoyskeen dhammaantii ilaahow dhabumiday xaqa dhowsan nagu kori aad buu mahadsan yahay maslax salaad maxamuud oo ku sugan magaalada muqdisho dhallinyarada deegaanka wada degta aad bay isugu warhayaan gabadha aad isu garanayeen cabdi oo dhaan iska wada oo reerkoodii usoo doontay inay biyo usoo een, u raadiso ayaa iyadoo dhexda iska maraysa unbay istira alla ilhamaad idaacadii iska daartid marka idaacadii mid ka mida ayay daartay war aanay ku farxin ayaaba kaga soo baxay waaba cajiibe cabdi oo ay deegaanka ku ogeyd ayay maqashay isaga oo badweyn dhex jooga oo leeyahy wuu dhintay wuu nool yahay lama hayo sidan maansooyin badan oo noocaas la xidhiidha inantii fikir dheer ayay gashay waxay ilowday dhaankii ay waday dhaankii laftigiisina wuu iska tegey cabaar markay fikiraysay wax xusutay inay dhaan waday gaadiidkii ay dhaan ku wada ayay raadisay mise cidiba ma joogtoba hadba dhinac u orod hadba dhinac u orod wayna daalanayd wax badanna may cunin horta way dhacdo intay dhadhaab dhinaca saartay ayay hawada iska daawatay haad dusheeda maraya unbay aragtay haadkii unbay tilmaad haadkaas ayaan meelina xidhine aad farriin ugu dhiibtid cabdi ayay markaa haadkii farriin ugu dhiibtay iyada oo sidoo kalena een, u caqli celinaysa dhudi oo hooyo u ahayd cabdi maansadaasna waxay nala socodsiinaysaa laki aadan yuusuf dharaar hore anoo dhaan reerkii u dhaanshoo dacdiidka qorraxdiyo daaligu dhammaadaan si ow ee dhegaysto dhiilaa igaadho dulcidlaa fadhiisto dhidid baa i buuxsho wadnahaa dhugleeyo gabalkiina iigu dheh dhuluu gacalka dheeriyo dameerii dhaqaaqo horor baa raqdood digay meelaan dhoweyno dhaawac baana gaadho dhallaankii ma helin oon ana dhuuni daayo dhagax baan barkanaho dhammaal dhambaal kalena iimi dheeg hooyadiioo dhuunigii ka dhoofto dharka mara kafana xidhan qortay dhihitin adagoo godka dhigatay dhinaco dhiilaysan baan helay axay hooyo dhooley wiilkaan u dhuubtee dhiiggii kala dhex baxaye jacaylkiisu igu dhegay dhabarkiiyo xanjaadkiyo dhabta tii ku qaadaay haddaan hooyo dhooley dharaartuu holladay bixid dheegaan ogaan laa ilma kaama dhibicdeen axay hooyo dhooley dhugta erayadaado anoo dhaban cidlaa aal dhudhun qaadi waaye balaan dheeg farriin adag ugu dhiiba haadkee bal dhegayso erayadan dheegaan jeclaayow dhaxantiiyo haraadkiyo baddan kugu dhugtamaysiyo in kalluunku kugu dhaho anaad dhuuni ii tahay sow tuug dhirgaxanayo dhuuni qaate kuma badin nin dhulkiisa diido gaalada la dheef cunay sow adiga kuma dhurin oo dhamacda kuma marin anna heedhadheegow haddaan dhaado socoshada inaan kula dhintaaban dhaarkuugu marayo nolol aan ka dhoofee war ka dhow ayaa yimi dhegahaygu goortay dhiiladaada maqashaan anna dhaankii aan waday aan dhaqaajin waayo dhidar uur madow iyo dhurwaa diiba iyo horor ayaa igu dhugtamayo dhintay oo ma nooliye haddaad dhaafto dhimashada dhulka aad ku nooshahay ha u malaynin dheegow inuu yahay dhulkeenii ha xeerxiiran dhinacyada hala dheelin gaalada ha ka dhoofin dheegow allihii dhibkaa iyo kudhan mariye eedaad inaad dhaafto mahadii dheegow dhirkaygow dheegow dhigaygow dhabeer gaariyo wacan iyo ubad ku dhiirada inay diinta dhinacyada adduunyada dhex geeyaan ayaan duco ku dhinac dhigay haddaad daafi weydo ay dharaartu taadii dheegow ahaatona ifka dheefi weyno dhigan weyne aqale xuural cayn dhankaagiyo dhinacaaga joogtaan dhammow ku ahaaniye dhereg labada daarood dhibta iyo dareenkaas murugada leh ama culayskaa badani kuma koobna oo keliya dadka ay isgaranayeen cabdi hase ahaatee dad kale xitaa dhegaystay laftigooda saamayn badan ayay kaga tagtay samawade waa sida u qorane sahal axmed oo ku sugan dalka koonfurta suudaan ayaa isaguna wuxuu ka mid yahay dadka fariimahani ay soo gaadheen ee dhibta badan dareemay marka wuxuu yidhi bal dadka laftigooda dareenkooda in la ogaado ayaa muhiima maansadan soo socota ayuuna dareenkaas ka curiyey dhigaanuhu siduu qoray ama dhaxalka waayeel waxay bowsi dhugashada dhegtu sheeko madaleed ku haysaa dhiraan dhirin inkastuu la dhaca daal ama dheehadii geel gorogoro naqdheer yahay sida dhoobi mayraco ninka dheel habeenkii dhinaciisa laga tumo ama dharabka heelada batarka iyo dhaantada dhex yar deeqaluuliyo dhudi ay negeeyow jaflo ugu dhawaaqaan dhab inuu u seexdo dhinaciisu yaallaa xaashee ma dhacayse anigana dhawaaqu halabuurku dhaliyaa dhul fog iiga muuqdo dhabdhabtiyo fariimaa dhexda laysu mariyaa kasha soo dhunyaalshee dhame cali ileeyow balaandhiilka caanaha dhinacay magaabshee dhalanteed abwaanada dhidibada u aasow dhammidiin ma nabadba afartaa dhaaley gabay ka higaadshi dhuuxo dhadhansiiye aadmiga dhudka sheekadayde balandheela laabada dhidhka nabarka boogta ah dhaymaha la gaadho ubadka ubadkayga dheelmiyo xaajada dhanqoorta leh u buraasho dhaansho dhakafaarka hooyada ilmo dhibiq tiflaysiyo intanoo dhagxumo taal tarab tarab u dhadhiye ragga dhaliyey doodow dhiidhiga warkiinnii ciiddaa dhaqaaqdo dhiilada badaha taal caradaa ka dhidido dhulka hooyo qoomaha dhaaxuu qarsanayo cid dhegaysataabuu muddo badan dhur sugaye baldhadhamiya caawuu dacwad soo dhammeeyo dhibka gaadhay uunkuu dhagixii la ooye wuxuu yidhi dhulkeennii dhabkuwii i yeeshee dhaxal ii lahaayow dhooylaawayaashii cidladaa idhigayow ma dhergaan dabqaado cadow ii dhiteeyiyo dhagarquutayaashii qoloqolo dhexdooda ah intay dheefo haysteen qayrkay dhaafow muddo waxaad dhexdiinnii isu dhaarataanoo dhuuxiinna hoosiyo ubuucdiinna dhilataan nacab waxaad u dhurataan hilbihiinna dheegto inba gooni loo dhaco maantana ma dhimashiyo in la iga dhaqaaqo dhayal loo huleelo badda laysu dhiiba maantana ma dhamacaan mar labaad la dheelmiyo dhimo oo ha kicinba wehe dhowrtaan aal rag kuwaan dhur sugayee ina dhaqasho goor uun dib inay u dhiciyaan maandeeq dhasheedo dhololaan ka filayaa dhabba ii sadqeeyee cabdiyow dhawaaqaad bad dhexdeed ka leediyo dhiidhiga warkaa aad dhimashada ku tebisaa haniyaha dhimbiil iyo dhamac kulul ku shidayo adig iyo dhammaantood inta ubad dhallaane dheeldheel garaadkii garashadu ka dheerayd dhaxamaha qurbaha yaal uga dhigay haldoorkee ku dhammaaday badaha dhugashada naftaydii gocashadu ku dheerto hadba dhowr dadkeedii saxaraha ku dheelmaan hibashada dhawaaqlii dhexadaaqayaayo dhafar iyo ismoodsiis kolba ruux dhambaaladu dhimashada warkiisii darka soo dhigeen baan u dhawaaqayaayo waxaan dheegayaa weli rajo aan dhammaad iyo ka dhabayn lahaynoo tale iga dhunyaashaan ka dayaa dhulkii ay hore uga dhaqaaqdo hungadhaadan baanahay sida nabarku ugu dhacay dhegmidii lawaanshuu ku duxaa dhawaaquye waxaan dhigay warkaygii dhalintii dalkaygaay dad waxaad la dhaqantaa isirkaad la dhalato dal waxaad ku dhaqantaa dhaxalkaadu leedo rugta aad ku dhalataad dhaxan kaga ledaayo waxaad dhaanta tumataa marka dheeman luuliyo dhudi kula jirtaayo dhab waxaad u faantaa markaad dheeha maasho waxaad guula dhalisaa xor markaad u dhaqantee ummad yahay dhulkaagani ma wax loo dhigaa jira aad bay umahadsiin hal aabuurada kala duwan ee ka qayb galay barnaamijka toddobaadkan intaasna dhegaystayaal waxay nagay barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad kala socotaan la'aanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo diyaray islamarkaana inala socodsiinaya barnaamijkii hibada iyo hal abuurka halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa shalay la ciyaaray kulamo ka tirsan faynalaha koobabka kala gedisan oo wadamada kala gedisan kooxahooda yurub ay ciyaaraan wadanka ingiriiska eve cabka ayaa la ciyaaray finalkiisoo naadiga manchester united iyo crystal palace ay ku kulmeen gegada wembley stadium manchester united ayaa ku guuleysatay koobka eve cabka muddo sanadaha kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay crystal palace inkastoo manchester united goolka loogu hormaray daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad isla marhaantaasina uu ka dhaliyay jason punchwen ayaa waxaa barbareeyay kow iyo siddeetan daqiiqo markii ay ciyaartu maraysay ciryaan juan mata oo ka dhigay ciyaarta gool iyo gool sagaashankii daqiiqee loogu talagalay ciyaarta ayaa ku dhammaatay gool iyo gool hase yeeshee waqti dheeraad ah ayaa lagu daray waxaana ciyaarta oo dhammaan rabta u dhaliyay goolkii guusha naadiga kubadda cagta ee manchester united ciyaaryahan khes lingard oo ka dhigay ciyaarta laba gool iyo gool taasi waxa ay ka dhigtay in manchester united ay ku guuleysato oo koobkoodii ugu horreeyay sanadkan islamar ahaantaasina waxa uu van halo dhowaantan xaaladiisa mustaqbalka ciyaaraha naadiga manchester united si weyn hadal loo gelinayay uu sheegay in uu wadamo kala gedisan koobkan uu kusoo guuleystay islamar ahaantaasina tababarayaasha qaarkiis aysan sidaasi samayn karaynin waxa uu sheegay in dalalka spain holland germany iyo ingiriiska uu koobkan laga ciyaaro uu ku guuleystay haddana uu guusha sii wadi doono dhinaca iyo dalkaasi jarmalkana waxaa naadiga kubadda cagta ee bayan munich ay ku guuleysatay koobka germanka markii shanaada isku xigta kadib markii ay ka adkaatay naadiga brusia dortmund ciyaarta ayaa ku dhamaatay daqiiqadii loogu talagalay ebri eber waqti dheeraad oo loogu talagalay oo lagu darayna wax goola waa layska dhalin waayey hase yeeshee goorooyin ayaa naadiga kubadda cagta ee bayan munich guusha ku raacday afar iyo saddex ah waxaa goolka guusha naadiga bayan munich u dhaliyey douglas coster iyadoo abuumanyak oo weerarka ugu ciyaara naadiga brusha dudmanna uu daqiiqadii ugu dambeeyey fursad aada dahabi u ahayd iska khasaaray mats homles oo kulinkii ugu dambeeyey naadiga brusha dudman u ciyaarayay ayaa isaguna dhaawac ahaan looga saaray ciyaarta kadib markii uu dhaawacmay homles ayaa waxa uu sanad ciyaareedka soo socda u ciyaari doona naadiga kubadda cagta bayan munich dhinaca iyo dalka talyaanigana waxaa sidoo kale la ciyaaray kulamo xiiso badan gaar ahaan kulanka cooba italy finalihiisa naadiga yuventus ayaa ku guuleysatay kadib markii ay garaacday naadiga ac milan ciyaartaas oo ahayd mid si weyn loo wada sugayay ayaa labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan hase yeeshee daqiiqadii loogu talagalay waxay ku dhammaatay gool la-aan bareja markii daqiiqada dheeraada loogu talagalay oo lagu darayna waxaa goolka guusha naadiga yuventus u dhaliyay daqiiqadii boqoliyo tobanaad toban daqiiqa ka hor intaysan ciyaarta waqtigii dheeraadka lagu daray aysan dhammaanin ciryaan alvaro murata taasi waxay ka dhigtay in milan ay afka ciidda loo daro oo yuventus koobkaasi ku guuleysato yuventus ayaa hore uga soo adkatay samafinalaha naadiga naadiga kubadda cagta ee inter milan halka milanna ay kasoo adkatay naadiga alexandria maanta kulan xiiso badan ayaa la dheeli doonaa naadiga f c sevilla oo kooba yuruba league kusoo guuleysatay ayaa la ciyaari doonta naadiga barcelona koobka king cab ee kooba delrey ee wadankaasi spain laga ciyaaro barcelona ayaa horyaalka dalkaasi spain ku guuleysatay waxaana ay dooneysaa inay koobkan ku guuleysato oo laba koob sanadkan ay markaasi qaado dhegeystayaal xubintii cayaarahan halkaa haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaara inala socodsiinaya ragti kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta haatana waxaad kusoo dhawaataan dhinacii suugaanta waa hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan cabdibaadil iyo saynab labadhagax
kalka xilka geeskaaga abaayo kukes marine abai Ichi yo hasita inin abai
codadka fanaaniinta cabdi baadil iyo saynab laba dhagax ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadda u dhikay manislaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgeliya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.